Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Dawladaha Hoose ee Hirshabelle ayaa qabatay tababarka waxbarashada madaniga ah iyo hagida deegaanka ee dhalinyarada Warshiq, iyadoo kaashanaysa hay'adda FCA oo ah hay'ad markaasi la shaqeysa dowladda Soomaaliya. Arrimaha Dawladaha Hoose. Tababarka ayaa waxaa ka faa'iideystay dhalinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho kuwaasoo la barayo waxbarashada madaniga ah iyo hagida deegaanka. Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay Gudoomiyaha Degmada Warshiq, la taliyaha Arrimaha Dawladaha Hoose ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Hirshabelle, isagoona bixinaya tababarka. Ugu horeyn waxaa goobta ka hadlay Aweys Sheikh Axmed oo ah la taliyaha Arrimaha Dawladaha Hoose ee Wasaaradda Arrimaha Gudaha Hirshabelle.
Bulshada u saameeyo kaalinta dhalinyarada ay ka qaadan karaan maxay tahay isbeddelka cimiladan tababarkaani waxa ahayd activiteedkanato ay qayb ka tahay ololaha lagu loogu ka leeyahay isbeddelka cimilada magaalada in wax looga qabto nadaafadda looga shaqeeyo oo ololo ballaaran ah oo nadaafadda magaalada looga shaqeyn doono waxaa loogu dambeyn doonaa kulan weyn oo rabna inay maamulka degmada iyo maaragtay dhalinyarada iyo qiimaha kale bulshada isku yimaadaan si wixii halkaan looga doodnay iyo waxa la qaban karo looga doodo
dhanka kale gudoomiyaha degmada warshiq maxamed xasan mataan ayaa daahfuray tababarka oo muhiim u ah dhalinyarada degmada warshiq maanta waxaan halkan u jeedna waxay tahay dhalinyarada qaybta ay ku leedahay horumarinta degmada ama horumarinta deegaanka haddii ay tahay waxbarashada hadday tahay caafimaadka hadday tahay dib u dhiska degmada waxaasoo dhan waxaa waaye sidii dhalinyarada uu qayb ugu qaadan lahayn dowladaha hoose waxaa loo aasaasay waxay tahabo in dadka maamulka loo soo daadejiyo xaafadaha iyo guryuhu ay maamulka dadka joogo ay qayb ka noqdaan waxbarashadana ay meesha ay maraysiiyo dadka sida loogu dhiirigeli lahay ay qayb ka qaataan caafimaadka sidoo kale iyo horumarinta waxaan marka maanta aad ugu faraxsannahay in dhalinyaro aad u qurux badan oo yaryar iskuulka dhiganaya qayb qaybna jaamacadaha dhiganaya qaybna ay yihiin dhalinyaro shaqaysato halkan la isugu yimiday barnaamijkana lagala qayb qaadanayo waxaan rabaa marka inaan kula dardaarmo dadweynaha ka naqdo madaxdii mustaqbalka idinka waayo madax inaad naqatan waxay u baahan tahay shaqo dheer oo ay ugu horeyso inaad waxbarashadaada hagaajisid inaad baxdi samaysid ama seertin aad samaysid shirkana waa noo furan yahay aada waa mahadsantihiin